haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan ku saabsan ka noqoshadii korarkii loo sameeyey hay-adaha dowladda tallaabashadii iyo tallaabada xigta ee la qaadayo wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa muqdisho nooga soo diray
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno go-aankii horaantii bishan uu baarlamanka soomaaliya ku laalay muddo kordhintii loo sameeyey hay-adaha dowladda iyo sida loo arko in hogaanka doorashooyinka iyo amnigoodaba lagu wareejiyo golaha xukuumadda iyadoo laga ambaqaadayo heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar ee sanadkii tegey waxaanu sidoo kale barnaamijka ku gorfayn doonaa rajada laga qabo shirka labaatanka bishan uu ra-iisul wasaaruhu ugu baaqay dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo guud ahaanba waxyaabaha kulankaasi uu uga bedelnaan karo kuwii ka horreeyey ee fashilka kusoo dhammaaday barnaamijka faaqidaada waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya doctor xasan sheekh cali nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda brofeor cabdiraxmaan xaaji aadan ibbi oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubbad oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo xasan sheekh cali sidee u aragtaa go-aanka baarlamanka ee ku aadanaa inuu dib uga laabto muddo kordhintii labada sano aheyd ee loo sameeyey hay-adaha dowladda bismillahi raxmaan raxiim haba yaraatee wax oo sharci ah oo golaha shacbiga ee soomaaliya ay ka laabteen ma jiro sababtoo ay tahay marka horeba go-aankii ay ku gaareen labaiyo tobankii bishii abriil inay laba sano ku darsadaan wax aas-aas ama beys sharciya ma leheen wuxuu ahaa dulmi iyo marin habaabin iyo eed laga galay guud ahaan shacbiga soomaaliyeed si gaarana dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya ayuu ahaa marka khalad ay sameeyeen oo ay naftooda been ugu sheegeen ayaga iyo madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sidee soomaaliya si saxa oo xoog ah ku saxeen oo wadadii sax ay kusoo aadiyeen marka hadda siyaasadda soomaaliya waddo fiican haysataa intaasaan kaleeh haye brofesor ibi muddo kordhinta la sameeyey ma aha waa siwaa u sheegay brofesorka ma aha aragtida si loo dhahayo markaan si sharci u sheegno baarlamaanka wuxuu ansixiyey wax la yidhahdo jahaynta doorashooyinka jahaynta doorashooyinka marka jahaynta doorashooyinka la yidhahdo waxaa ku daba lifaaqan warsoorkan si fiican inu dhegeysan jecelahay shacbiga soomaaliyed inaan u qeexno annagu dad wax isku qabsada mayna dad mutacalimiinoo waddankan usoo dhasho canshuurtii dalka wax lagu soo baraan nahay labadaa labada sano la sheegahayo waxa waaye inta jahaynta doorashada lagu jiro bil bay ku dhamaan kartaa saddex bil bay ku dhamaan kartaa lix bil bay doorashada ku dhici kartaa sanad bay ku dhici kartaa laba sanay gaari kartaa marka baarlamaanku wuxuu jahaynta doorashooyin ku muddeeyey in laga soo bilaabo waktiga maalintaas lagu dhawaaqo ee dekrati barasisyaala ay soo baxdo ilaa iyo laba sano gudahood in doorasho dalka lagu sameeyo oo jahayntaas lagu diyaariyo one man one vote ninkastoo shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu joogana doorashada ku galo laakiin markii moogtay wax la mara habaabinayo dhibkeeda le daraad waan ka hadlo waxaan idhi si xun wax u sheeg sixir ka daran waxaan u dhahay taas waxaa waaye annagu laba sana kordhisanay ma dhihin meel lagu yeerada ma jirto waxaa la yidhi jahaynta doorashooyinka waxay ku ku salaysmayaan ku dhaqmayaan laga bilaabo maalinta la ansixiyo ilaa iyo laba sano gudahood ayaa doorasho la aadi karaa sharciga marka baarlamaanka baarlamaanka hindisharciyeed kasta oo xukuumadda ay soo diyaarisana ama waa diidaa ama waa ogolaadaa ama baarlamaanka hindisharciyeed waa curiyaa markii laga reebo miisaaniyadda qaranka baarlamaankana xaqu u leeyahay waana yaqaanaa barsoorka mana aha wax mataqaanaa maanta waa ka xumahay aada uga xumahay in libeelo noocaasoo kaleeto aqoonteeda ay gaarsan tahay oo xurmad iyo xushmad weli badan aada iigu leh in mataqaanaa baarlamaan jira oo dastuurkiisa jira oo ummaddii soomaaliya kusoo tiiri tacabeeshay wax alaal wuxuu qabtay in la yidhaahdo waxba kama jiro baarlamaankana ma jiro wiilashii askartaha ciidanka xooga dalka somalia qaranka siday ayaa dib u xoreeyey waddanka gumaysi kuma jira labana xoreyn ansiiyo maxamed mukhtaar ibraahim xasan kaafi waa mahadsan tahay bismillahi ramaan raxiim kalaabashada koodii may uu ka laabtay golaha shacabka ee uu hortegay madaxweynaha su-aasha imaanaysa waxay tahay marka horeba somalia waxay dhahan wixii alif ka qaldama albakre kama saxmaan yaa u dirsaday golaha shacabka in uu macnaha arrintaas uu marka horeba la yimaado ilan golaha shacabka shaqo gooni ayuu leedahay wadankan wuxuu leeyahay xukuumad howsha fuliso marka hadda waxaa la yidhi madaxweynaha wuxuu hortegay golaha shacabka oo wuxuu ka codsaday inay go-aan ka laabtaan su-aasha imaanis waxay tahay la- kow- labayo tobanka abril markii ay go-aanka gaaray horta waa ay cidda u tagtay ee golaha shacabka inta hortirigtay xukuumadda inta hortagtay tiri macnaha go-aanka noo qaata cidda tiri waayo haddii aan marka hore usii socdo marka su-aasha oo ahayd een, arrintan ah midaan hadda laga dhawaajinaa mar walba oo leeyahay ee, ma- maana isu kordhin extension maana samaysan laakiin ee, shaqadii unbaa la gashay inay laba sano la gaaro labaiyo tobanka abril waa waxa xanuunka keena mooyaane ma aha ee, waxa ee, ee, xalka keena ma aha kowda may ma aha maanaha markii ay qaldameen golaha shacabka go-aano hore u gaari jiray sha- shuruucuu soo saari jiray cid macnaha soomaali qar- qaradii waa iska jireen oo qaradkii jawaari oo kale iska jiray qaradkii ee, kheyre markii la rida oo kale iska jiray laakiin dadka mayse ka cijin laakiin markii ay labaiyo tobanka abriil sameeyeen waxay keentay inay kacaan hadda marka markii ay qaradkoodii ay garawsadeen oo soomaalida kala duwan iyo bulshada caalamka gebiga ahna ay ka wada horimaadeen ayay garawsadeen inay qaldameen qaradkii kusoo rabaan de qof kastoo qaldamana oo tooba yiraahna de waa waa arrin fiican oo lasoo dhaweeyey mudanna in la- macnaha la garab istaago horena looga socdo brofeor dhubad muddo kordhinta ay baarlamanku ka laabteen rajaceenkee ah ayay abuurtay runtii ee, kalaabashada ee, jahaytii doorashooyinka ee, ama extentionkii in laga laabto waxay keentay xal aada u fara badan ee, baarlamaankuna dadaal bay ka ahayd maadaama toddoba sideed shir ay fashilmeen oo laantii fulinta oo ee, ee, baarlamaanku uu la xisaabtan ku lahaa hadday tahay heer federaal hadday tahay heer gobol ama heer dowlad gobol hadday heshiin waayeen baarlamaanku inuu qorshe la imaado way ahayd waxay la imaadeen marka barnaamijka jahaynta doorashooyinka jahaynta doorashooyinka bimacnaa waxay soo hadda professor ifir eh, Ibi- ibi noo noo fasirayay waxay ahayd wax bil laga yaabo inay ku egtahay ama laba ama saddex ama shan ama xitaa laba sano Eh, bacdishida wa tacab waxaa timid marka xal kalaa imaada markaas xalkaasoo ah eh, in eh, jahayntii ay isku bedeshay jahayntii rasmiga ahayd oo dabcan eh, maanta eh, wax kasta jahaysmeen oo eh, dagaalada markay dhaceen kadib oo shiddo abuurantay in maanta baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo mucaaradkii iyo shacbiga inay kulligooda xal gaareen oo maanta dariiqii wanaagsanaa lagu socdo oo tallaabooyinka muhimkaadarata prime ministerku iyo kabinetkiisu ay gaareen marka waxay la haboon eh, wixii tegay inaan aada ugu mashquulin waxa maanta taagan oon taageerno iyo waxa soo socdo oon riixino saasaa ila wanaagsan aniga doctor xasan sheekh cali madaxweynaha soomaaliya wuxuu howlaha doorashooyinka iyo amnigoodaba ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya arrintaasi ma tahay mid soo afjari karta khilaafkii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka horta aniga oo ixtiraamaya agtayda wuxuu ka yahay madaxweynihii hore soomaaliya sida uu qabo dastuurka soomaaliya qodobkiisa sagaashan koowaad ee afar sano ayaa la doortay afar- afartii sanana waa u dhamaatay saas darteed waa madaxweynihii hore soomaaliya golaha shacbiga ee soomaaliya waa golaha shacbigii hore ee soomaaliya ee xukuumaddu waa xukuumadda hore ee soomaaliya ama xilgaarsiinta agteyda sidaas waaye waxayna ku qoran tahay dastuurka federaalk ee soomaaliya ku qoran tahay waxaa ku soo hartay inuu ku wareejiyo hay-adaha amniga iyo doorashooyinka ra-iisul wasaaraha waxaan u arkaa inay tahay arrin iijaabi ah sababtoo ay tahay siyaasaddu waxay ku dhisan tahay trust iyo confidence labadaasna madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waa waayey oo cid ku qabta kalsooni iyo trust ama lagu- ma- ma- ma jirto dalka soomaaliya ayuu amnigii iyo mataqaanaa kala dambeyntii qas iyo qalalaas oo geliyey sidaas darteed maadaama aysan qabin cid cid aysan jirin cid ku qabta kalsooni oo la fadhiisanaysa oo la shaqayn karta ama ou la shaqayn karta aysan jirin waxaa qasab noqota in la helo alternative sidaas ayaa waxaa loogu wareejiyey ra-iisul wasaaraha waana arkaynaa wuxuu qabto annagoo isha ku hayn doona wadada uu waxmarsay ra-iisul wasaaruhu waa mahadsanta brofesor ibbi sidaad og tahay ra-iisul wasaaruhu waxa uu la wareegay hogaamintii howlaha doorashooyinka arrintaas ma soo afjari kartaa khilaafaadkii taagnaa waxaan filayaa inaan mid dood ka taagnayna way soo afjartayba waxaad ogtahay inuu la shiray eh, guddiga international community inuu la shiray guddiga arrimaha loo xisaaru la shiray in qodobo laga soo saaray in already afartan iyo sideed saacadood gudahood in ciidamada lagu kala qadqaado oo mataqaan jeedka la baneeyo waa la soo afjaray shaqadii prime ministerka oo u idmaday madaxweynahana wuu fuliyey baarlamaanka go-aanku u qaatay go-aan sax u ahaa madaxweynaha go-aan ku qaatay prime minister ugu wareejiyo go-aan sax u ahaa prime ministerkan khayr allah siiyo maanta ugu dambeysa arkiisa waa tuu dhaaranayo uu lahaa daacad baan ka noqonay arrintan wasiir maxamed mukhtaar siyaasiyiintu inta badan way soo dhoweeyeen in ra-iisul wasaaruhu uu hogaamiyo arrimaha doorashooyinka siday taasi adiga kuula muuqataa waxaan filayaa haddii la yidhaha inay tahay tallaabo dhanka wanaagga loo qaaday laakiin waxaa u baahan dadka soomaaliyeed ayagana inay fahmaan wadankan dastuurka uu leeyahay hay-adahooda sharciga oo hay-adaha wuu kala saaray mid fulin mid sharci dejin iyo mid macnaha eh, xeerbeegtida ah oo oo judiciaryga ah so marka su-aasha macnaha waxay tahay yaa iskale howshan maana midda dadka soomaaliyeed inuu fahmaan waxay tahay hawshan yaa iskale dastuurka qodobkiisa sagaashan iyo sagaalaad howlaha arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinkan waxaan waxa iskale xukuumadda xukuumadda uu horseedna uu ka yahay ra-isul wasaaraha ayuu ka yahay so marka su-aasha imaanaysa waxay tahay maxaa madaxweynaha soo dhexgeliyey maanaa madaxweynaha qaranka dhan ayuu soomaaliya madaxweyne u yahay maanaa arrimaha doorashooyinka ma shaqeeyo marka horta midda ah oo u baahan dadka sharciga dejinaya laftigooda in ay dadka isan ku wareerina waxay tahay madaxweynaha wuu ka sarreeyaa xukuumadda wuu ka sarreeyaa qaranka dhan ayuu soomaaliya ayuu madaxweyne u yahay marka arrimahan oo siyaasadda waxaa iskale xukuumadda marka maba ahaynba inuu dhex galo marka dastuurkaana sheegaa xukuumadda siyaasadda soo marka ra-isul wasaaraha iyo shaqadoodii haddii loo soo celiyo golihiisa wasiirada ayaga ayaa laga rabaa inay go-aamiyaan hadda inta jeer aan dhegaysanayno golaha wasiirada inta badan waxay ka hadlaan arrimaha covid nineteen arrimaha amniga waxyaaba saasu kala hadlaan marka waxay ahayd siyaasooyinka in lagu dejiyo oo laga dhammaystiro oo laga fuliyo oo lala socdo golaha shacabkana ay la xisaabtamaan ay u yeeraan oo ay dhahaan warheedha intee hawsha marinaysa ay dul joogtayaan xukuumadda ahayd dadka marka shuruucdii aan dejisanay iyo dastuurkii aan qabnay fulintiisii qaladkii ka dhacay ayaan la ciirtamaynaa oo marka hadda waxaan leenahay madaxweynihi wuxuu soo celiyey hawshii uu ku celiyey marka dadka yaana lagu wareerin hawsha madaxweynaha weecadda hawsha xukuumadda weecadda xukuumadda hawsheeda ha qabsato ayada haddii ay qalad dhacdo golaha shacabka ha u yeertaan haddii ay ku ciqaabaan ha ku ciqaabaan laakiin madaxweynaha in lasoo dhexgeli maaha waa mahadsan tahay waa tahay rofesor dhubad anigu cabdiraxmaan daqare ahaan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu shaqo aada u wanaagsan qabtay runtii in loogu mahad celiyana loo baahan yahay mar hadday xasaradii dhacday inuu xal keeno oo uu xoogaa asagoo wejiga bedelo prime ministerkii shaqada iskalaha uu go ahayd yidhaahdo runtii madaxweyne waa noogu mahad celinayaa waxaa kaloo runtii in loo mahad celiyay ay tahay prime ministerka shaqada uu qabtay oo cajiibka ah oo dabcan mucaaradkii iyo maxaafidkiiba midaysay waxaa kaloo muhima iyadna in loo mahad celiyay baarlamaanka soomaaliyeed oo runtii iyaguna markay xaalad adag dareemeen jahayn la imaaday iyo qorsho waajibaadkoodii gutay wadanku marka waxaad moodaa dhinaca fiican inuu u socdo runtii waajibaadka xukuumaddana waxaa weeye waa inclusive government inay samayso dadku dhan in waxa dowlad macani yani political consensus afka qalan lagu yidhahdo inay samayso hawshu marka way socotaa marka anu alfa mara ayaan prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo rinta xubnaha mucaaradka midooda musharaxiinta mucaaradka markuu prime ministerku la kulmayay iyagana si fiican usoo dhaweeyey oo dabcan aada moodo inay door ijaabiya hadda qaadanayaan runtii waan u mahad celinayaa soomaaliya marka waxay u baahan tahay dariiqan hadda muuqda oo lagu sii hogaamiyay u baahan tahay waa saasaan meel ku gaari kara waad mahadsantahay sidaynu ognahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu labaatanka bishan ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada inay isugu yimaadaan shir muqdisho lagu qaban doono si looga arinsado arrimaha doorashooyinka haddaba shirkaasi muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii hore oo aada ogeydeen haye rofesor xasan shaqcalin ka qaybgalayaasha dooda qayb ka mida waxay ammaan u soo jeediyeen madaxweynihii hore ee soomaaliya waxay ammaan u soo jeediyeen ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta waxay ammaan u soo jeediyeen golaha shacbiga ee soomaaliya laakiin xaqiiqa ahaantii ammaanta nimanka iskale nimankaas ma aha ee waa ciidamada qalabka sida sababto ay tahay siyaasaddu inay saxanto oo wadada saxan ee saaka ay haysateen dhammaan lagu faraxsan yahay inay siyaasadu wadadaas ay marto ciidamada qalabka sidaa keenay u soo laaba su-aasha kaleeto ee laysugu imaanaya haddii marka la saxay oo wahmigii iyo hurdidii iyo qarowgii ay ku jireen dad rabay inay dowladnimada soomaaliya jeebkooda ku qaataan haddii laga soo dhigay ee markan siyaasadii ay ciidamada qalabka sida ay wadacad ay saareen welina ay u heelan yihiin oo cidda isku dayda mar kale inay marin habaabiso weliba u taageen inay saxaan marka markan sidaas ayaa shirka dambe ee hadda laysugu imaan doono oo uga duwan yahay kii hore wadada saxaa la mara haddii la diido in wadada saxa la marana ciidamada qalabka waa diyaar shaqadoodan waa qabsanayaan waa mahadsantahay rofesor ibi wax difference u dhexee ma leh shalayna waxaa hogaaminaya madaxweynaha maantana ra-isul wasaarihii uu u idmaday inuu hogaamiyo ayaa hogaaminayo halka shay qoro imaan kara waxaa waa keliya meelihii ay cilladaha yarar ka jireen ee markii hore aad moodda inuu taagtaag badan ka taagnaa in mataqaanaa haddii isku afgarasho deg dega laga gaari karo markii markii baarlamaanka aan marinaynay ayba ka mid ahaydba iyo khudbadii madaxweynahaba in markan dambe laisku imaanayo inuu saxiixa shuruudla-aan imaan doono shuruudla-aan ay dhici karto in wax la sameeyo hadduu ilaa raali ka noqdo waxaan rajaynaynaa inays taagtaag badan iyo dhib badan aysan ka dhicin waxaan rabaa keliya ciidamada qalabkiisa ee soomaaliyeed mar walba ay ammaan mudan yihin balki ayagaan ku jiifnaa nagamin imaanin waa ka xumahay in loo bedelo in ciidanka qalabka sida ay u soo baxeen inay wax alaal wixii dowladda ay samaynaysay ama hagaajinaysay ay leeyihiin yacla jiri kana la jiri idinka aan ilaalinayna wadankan waddan hanti ma aha oo communista ma aha oo china iyo ma joogna annaga iyo myanmar iyo ma joogna mataqaanaa iyo iyo ruushka iyo ma joogne waxaan joognaa soomaaliya oo federaala oo jamhuuriya oo shalay ka soo baxday dhibkii soddonka sare ee waddanka ka jiray ka soo baxday ee morianismka ahaa waxay hadda maanta taagan tahay ciidamo qalab sida ee la maalgeliyey oo soomaali o dhan iskugu- ku tiiri tacbeeshay oo runtii hagaagsan oo wanaagsan sida uu barsoorka u sheegeen aan ahayn inay u taagan yihiin mar walba waxaa laluci dowladda samayso inay dhahaan annaga waa saxina barkees dadkii mataqaan dad bay dad baa isticmaalaya ciidamada qalabka sida hanti badan baa la gelshay waa lasoo tababaray waxayna dalka u joogaan dadkan u joogaan diintan u joogaan inay difaacaan maxamed mukhtaar maxay tahay aragtidaada ku aadan rajada laga qabi karo inuu najaxo shirka labaatanka bishan lagu wado inuu muqdisho ka dhaco runtii xasano markaad fiiriso saddexdii sane ugu dambeeyey shirkii baydhabo juun shanteeda laba kun iyo siddeed iyo tobankii kasoo bilaaw ilaa iyo hadda shirarka arrimaha doorashooyinka looga hadlayo saddex calaamadood ayaad leedahay dabeecadood ayaa lagu arkay horta mid koowaad waxaa suura ah, midda koowaad waxay tahay inaan la kulmin ooba la diidaba in madasha la yimaado haddii la yimaadana inaan la heshiin waa qodobka labaad haddii la heshiiyena inaan la fulin so saddexdaas calaamadood ayaan ku baranay saddexdii sano ugu dambeysay shirarkii arrimaha doorashooyinka ahaa so marka haddii aa la yidhaha marka hadda waxaan rajaynaynaa in sida hadda eh, kasoo dhawaaqaysa oo ah in la soo wada dhoweeyey in la kulmo waa mid midda labaad haddii aa la yidhaha waxaan rajaynaynaa ayadana oo kusoo xigi doonta aan ka filaynaa shirkaas waxay tahay in la heshiiyo iyo midda saddexaad oo ugu dambeeya oo mar walba tii la soo laabanayso ah in fulintiina la waafajiyo haddii marka saddexdaas las- eh, laysla helo waxaan filayaa in hore loo socon karo rofeor dhubad shirkan uu ra-iisul wasaaruhu ku baaqay muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii hore Eh, wuxuu uga bedelnaan karaa eh, eh, waxay la mid tahay eh, hadda maalan xamar waxaa ka dhacay isbedel Eh, isbedelka waxaa hogaaminaya prime ministerka Eh, bimacnaa marka waxbaa isbedelay Eh, marka waxaan ka filaynaa eh, labaatanka bishii may prime ministerku wuxuu u yeeray maamulka goboleedyada waxaan rajaynaynaa inay imaadaan oo aqbalaan eh, muxuu ahaa dacwada prime ministerka oo doorashada aqbalaan doorashadan infact waxaa diidanaa puntland iyo jubbaland iyagaa diidanaa ma ahayn dowladda dhexe ma ahayn borbalemku marka waxaan rajaynaynaa eh, mar haddii qofka ay colaadda shaksiga ka dhexaysay eh, oo markaas madaxweynaha qaranka iyo ay dhaheen colaad baa naga dhexaysa inkastoo ay ku khaldanayn ereyga isaga eh, arrintii uu uu ku wareejiyey madaxweyne u egmaday prime ministerka doorashooyinka iyo administrationka wadanka sida cutubka sideedeed ku xusan dastuurka inay aqbalaan eh, labada muxuu ahaye governors imaadaan eh, warka ma- eh, prime ministerka dhegeystaan taasu waa waa muhim Eh, marka haddaan soo duduubo eh, midnimada iyo dibishsiinka ka dhacday xamar mid lamidan uga baahan inay ka dhacdo gobolada oo labadaa muxuu ahaye governors loo yeedho ama labada barasaab loo yeedho imaadaan dalku doorasho galo taasaan ka rajeynaa doorasho maanta xilli doora- doorasho la joogo waa in doorasho loo dhaqaaqo oo baarlamaanka baarlamaanka bedelilaha la keeno oo madaxweynaha madaxweynihii bedelilaha la keeno oo tartan la galo taas iyo waxaa ka sugi meesha dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno shirka looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka ee ra-iisul wasaaruhu ku baaqay in labaatanka bishan uu muqdisho ka dhaco iyo kaalinta xukuumaddu ka qaadan karto hirgelinta doorashooyinka dadban ee soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda brofesor cabdiraxmaan xaaji aadan ibbi oo ka tirsan golaha shacabka wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubbad oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho aan u soo laabto barnaamijka sidaynu ognahay shirarkii hore ee u dhexeeyey maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxay dhammaantood ku dambeeyeen fashil taasay ugu wacnayd shuruudo adag oo dhanna looga gudbi waayey haddaba shirkan soo socda muxuu soo kordhin karaa mar haddii ay weli taagan yihiin caqabadihii iyo tabashooyinkii jiray aan siiyo xasan sheekh cali waa maqlaya inuu madaxweynihii hore soomaaliya uu dhaha shuruud la-aan uu dhaha ugu- waa maqlaya sababta waxay tahay wuxuu og yahay inay tahay lama huraan in shuruud ay jirto shuruudahaas waxaa ka mid a inuu saxiixo warqadi uu saxiixay madaxweynihii asiga ka horeeye intaan doorashada la gelin waa qasab waana saxiixa qodobadaas waxaa ka mid a oo la rabaa in lagu daro baarlamaankan ama golahan shacbiga oo loo bedelay biibita uu leeyahay maxamed cabdulaahi farmaajo oo markuu rabana uu xirayo markuu rabana uu furayo markuu rabana uu ka saxeexayo markuu rabana uu ka laabta uu leeyahay in xalalka madambeesta laga gaaro oo la dhaho baarlamaankanu waa invalid wakhtigiisa waa dhammaaday toddoba iyo labaatankii december uu ku ekaay mushaarka hees ka sii qaataana waa canshuurta ummadan masaakiinta laga qaaday laakiin wax go-aan siyaasadeed oo ay soo saari karaan inaysan jirin ciidamada hadda wuxuu sheegay ammaanka waa ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha laakiin waa in si toos ah oo dhammaystiran iyadana loo cadeeyo roolka uu ku la-aan karo mataqaanaa arima arrimaha ciidamada sidaas oo kaleeto waxaa kamid a in la xaliyo arinka gobolka jubbaland iyadana arrimaheeda waa in- waa in la xaliyo waa in la ogolaado gobolka gedo inuu yahay gobol kamida jubbaland oo faraha looga qaado dabcan howlahaasoo dhan way qabsoomayaan sababtoo ah markaan haddii xaqiiqadii soo taabtay ebel asiga iyo koox la- la- la shaqaysa iyo maaqaan xooga wadaniyiinta iyo huuha oo dhan iyo durbaal oo dhan ayaa waxay isu sheegayeen inay been inay waddankaasi rabaan ay ka heli karaan albaabkaasi now waa shut down waa full stop xisaabta waa dhammaatay markaan jidka saxaya ay marayaan sababta waxay tahay ciidamada qalabka sida oo ilaalinaya dastuurka soomaaliya qodobkiisa boqol iyo labaatan toddobaad xarafkiisa ca oo ah u heelanaanta ilaalinta dastuurka ayaa u heelan waxaa jirta ilahi wuxuu dhaha wain cudtum cudba haddii ay isku dayaan mar kale inay durbaanley ay haddana mar kale ay ay- ay ay qafaalaan ama ay gar maraan dulmida soomaaliyane ciidamada qalabka sida iguna mar kale iguna waa diyaar waa ka baxay Eh, professor ibi haddii aan ku siiyo waxaan u malaynayaa in arrintaas ayadaa jaa la diyaariyey lana habeeyey mar haddii mataqaanaa ra-iisul wasaaraha loo idmaday inuu shaqada qabto waxaan qabaa in aan is- isu dayno guddiga u xirsaara arrimahaas oo ah madaxweynayaasha do- dowlad goboleedyada soomaaliyeed matalan eh, intooda kulligooda imaan doona hadduu ilaah raalli ka noqdo shirkan waxaa shir gudoomin doona ra-isul wasaaraha waxaan aaminsanahay inay wax badan isla fahmi doonaan wanaaggan uu ku dhammaan doono is-afgarasho wanaagsan Eh, arrimaha intooda badan eh, sida looga hadlay mar raba inaan uga hadlo markii waxyaabaha qaarkood aad baan iskaga ilaalinayaa waxaan rajeynayaa in mataqaanaa eh, maamul goboleedyada ay la imaan doonaan qalbi furan iyo wanaag badan horeyna way ula imaadeen haddana waxaan rajeynaya intii yaroo dhiman inay dhammaystiri doonaan hadduu ilaah raalli ka noqdo.
wasiir maxamed mukhtaar shirarkii hore waad la socotay caqabadihii jiray sidee looga gudbi karaa maxaa isbedeli karaa horta waa midda koowaade in haddii aanan soomaali haddaanay heshiin oo wax eh, aan isku wada waafaqsannahay aysan dhicin xukuumaddan iyo baarlamaankan iyo ibi waa noo joogayaan so marka horta waa siyaasiyiinta inay isla fahmaan inaan u baahannahay inaan ku heshiino doorashada inaan aadno ee danta guud ku jirto waa midda koowaad midda labaad waa ina macnaha ay ku qancaan dowlad goboleedyada iyo inta sta- siyaasiyiinta inuu eh, yahay rooble nin ay talada ka go'do haddii ay arkaan marka qof asaga inuu yahay ay talada ka go'do waxaan filayaa in wax badan eh, laysla xeerin kara ayaan filayaa sidoo kale macnaha haddee sh- sh- wadahadal ayaa la gelayaa qof walba waxa uu jecelyaha kama dhexeli karo qof walba wax uu jecel yahay kama dhexeli karo qof walbana waa in waxna qaato waxna ka tago si meel dhexe laysugu yimaado iyo midda afraad oo ugu muhiimsan oo ah waxa lagu heshiinayo fulinteeda meesha waa in looga dhex hadlo sababtoo qaladkii dhacay macnaha markii hore waxay tahay toddobiyi tobankii sebtembar waxa dhacay waxay tahay waxbaa lagu heshiiyey laakiin wax lagu kala tago fulintii ahayd ee heshiiska laguma kala tegin marka sidee loo fulinaya inta meesha la fadhiyo waa in meel la saaro marka haddii intaas leer waxaan filayaa in eh, uu uu taabageli karo haye professor lubad Eh, runtii eh, waxaan isleeyahay horta intaana taa u gudbin eh, imaamkeena professor xasan sheekh eh, eh, runtii waa runtii dastuurka aad buu u yaqaanaa Eh, xogagga annaga taageera dowladnimada mararka qaar wuxuuna dhahaa isagoo jabtarka koowaad ee dastuurka fiirinaya farqada saddexaad si gaara yani cid dowladnimada noo sheegan karto waa waa qodob jira weeye marka annagu professorka nagu riixaya markaa haddeer marka waxaan leeyahay professore eh, wiilasha eh, halkan jooga ee dha- xaafadaha degan haddii eh, aad keligood un lagu hanjabo oo la yidhahdo isbedel aan keenaynaa taas xitaa waxay noqonaysaa in sheegasho ah in gobonnimadii iyo dowladnimadii ay markaas ay dhowr qof markaas sheeganayaan marka waxaa fiican totally qodobka meesha in laga saaro ama ama ha ka muuqato central governmentiga ama ha ka muuqato mucaaradka ama ha ka muuqato imaamkeena professor xasan sheekh oo runtii anu macalinkayga laftiisa ah taa horta in meesha laga saaraa loo baahan yahay oo wax inclusive marka dadku ay noqdaan wax la- la la sameeyo Eh, middan kale haddaan usoo laabto eh, waxaan isleeyahay eh, wax wanaagsan baa muuqda an waxaan aaminsanahay wixii xamar ka dhacay wax la mida ayaa ka dhici doona eh, dowlad goboleedyada iyo kulankooda prime ministerka ay la kulmi doonaan because dadku way daaleen isbedel baa loo baahan yahay waa it is time for change markaas marka aan wax wanaagsan baan ka rajaynaya kulanka prime ministerkuna saan xoog ku helayo already wuu contact gareeyey eh, labada gobol ee maaragtay ugu dhibka badnaa ayaguna way aqbaleen Eh, beesha caalamka oo runtii beesha lixaad ah way caddaysay eh, inaan carqalad dambe aan diyaar loo ahayn mar haddii wax walbo shuruudu ay soo dhigeen eh, muxuu aha mucaaradku oo midowda musharaxiinta iyo labadaa gobol ay soo dhigeen wax kasta haddii loo sameeyey eh, sideed bilood hadday dadka waqtiga ka qaadeen aakhiru laxadaadka marka ma u malaynayo in mataqaana cid ka yeelaysa in carqalad la imaadaan waxaan ugu baaqayaa labada walaal ee ee madaxweyne deni iyo madaxweyne axmed islaam in ay muxuu ahay dadkooda kusoo biraan inay awaamirta prime minister ka qaataan inay doorashada aqbalaan in dalkan isbedel buu rabaa isbedelka loo loo- loo gudbo qof kasta waa isbedel doon haddana isbedelka maan diidanaa waad mahadsantahay shuruudihii ay wateen shuruudaha wax- waa without condition shuruuda ma jiraan maxaa shuruudaha waa in eh, muxuu ahayey doorasho in la gala weeye because timekii baa dhammaaday xilli doorashaa lagu jiraa xasan sheekh cali waa sidee doorka beesha caalamka ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka dalka ee muddada dheer soo jiitamayay doorka beesha lahaad soomaaliya marka laga hadlaayo dowladnimo marka laga hadlaayo shuruudaha dowladnimada anaa macalinkii jaamacadda dhiga ah oo cilmiga siyaasadda dhiga haba yaraatee hal shardi oo ay soomaaliya ka leedahay arkaanu dowla waxaa ka jira keliya ictiraafka duwalka dibaddu ay sameeyaan ama ay siiyaan marka soomaaliya maadaama ay ku tiirsan tahay amni ahaan hadda caawa maanta waxaan ka hadlaynaa dowladaan ka hadlaynaa dowladaan ka hadlaynaa waa airbortkeedi kadib madaxtooyada saddexdana beesha lixadaa waardiyiisa waxaan ka hadlaynaa waa mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha boqolkiiba toddobaatan igaa bixiya marka dowladnimada soomaaliya waa dowlad oo artificial ah oo ku tiirsan beesha lixaad waxaana ka soo horjeedaa principale dowlad soomaaliyeed inay marti u noqoto ama dadka soomaaliyeed inay marti u noqdaan wado dibadeed haddii ay yihiin ururo caalamiya sida un-ka iyo midooda yurub iyo midooda africa iyo egad ama ay dowlado gaara sida maraykan iyo ingiriis iyo ruush oo strategic interest ama qatar iyo turkiya inay soomaaliya maalgashadaan waa ka xumahay waxay ahayd dhiigga iyo xoolaha iyo fikirka dadka soomaaliyeed in lagu dhiso dowladnimada soomaaliya laakiin taas waa maqan tahay haddii aan kari weyno marka oo aan noqonay isumataliso waa loo isumatalisa waa loo taliyaa marka beesha lixaad waxaa waaye waa kuwa aan ku taaganay madaxtooyada soomaaliya xafiisyada waaweyn ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha golaha shacbiga madaxweynaha kulligood furayaasha waxaa haaya beesha lixaadaa hays saa darteed haddii haddii haddii iyagu ay saas ay tahay marka waa ujeedaa inaysan gacmahoodu ayna kaa bixin marka waxaa lama huraana marka inaan ka shaqayno sidii aan ku yareyn lahayn farangelinta ay nagu samaynayaan dowladnimadeena aan dib aan kusoo ceshan lahayn midda keliya ay ku imaan kartana waxaa weeyaan dadka soomaaliyeed dowlad ay iyagu ay leeyihiin oo raalli ka yihiin oo ku dhisan dastuurka iyo qaanunka in la dhiso lagana gudbo durbaantumida iyo guulwadanimada iyo xoogwadirada laga gudbo oo dowlad saxa loo gudbo sidaasaa loo baahan yahay waa maasanta rofesor ibi doorka beesha caalamka horta eh, waxaa fiican moogta in laga laga hadlo eh, markii maadadan definition of a what is governance all is about maxay dowladnimo tahay dowladnimada siduu profesorku u sheegay way tahay la waxbaa ka dhiman aan ugu faanaha horta maanta aan aad ugu faanaha in ardaygaygii eh, la foolay jaamacadda ummadda soomaaliyeed uu maanta dibadkii ugula jiro ardaygiisiina uu fadhiyo naftiisa marka aniga awowaa noqona umaleynaha marka marka waxaan rabaa meesha caalamku waa xiriirinta iyo wanaagga iyo xiriir wanaagga ka dhexin karo dalka iyo dalka kale qofka uu soo dirsay joogo midna idin baro beesha caalamka anigoo beesha caalamka ka mid ah because waxaan ahay dowlad xubin ka ah jimciyadda qurbaha ka dhexeyso A member state of United Nations, member state African Union, member state of IGAD, member state of COMESA. Waxaan rabaa dadka in la kala garto safiirka inta ii jooga dowladda Maraykanku matalaa sida aniga safiirkeyga abuukar baallo u fadhiya new york ama shariifka u fadhiya washington ee uu madaxweynaha maraykanka uu waraaqihiisa u geysanayo ay kuwa inta joogan ay maxamed cabdullahi farmaajo iyo waraaqooda u geysanayo horta wax beesha caalamka laleeyahy waxa waa keliya xiriirka wanaagsan iyo war meesha inaan joogaan rabaa oo aan safiir ka ahaado marka yes aan naga carqaladoobin anigana aan deganaado oon joogo idinkana mataqaana dowladada ha jirto maxaan ka doorkeen ciyaari karaa keliga horta u joogaa yalla beesha caalamka inay soomaaliya wax u hayso iyo ummadda laga dhiga ilaah wax noo hayaan rag siday nagula joogaan waxa waaye partners waaye waa dad wax nala leh waxay nala leeyihiin wanaagga iyo sharafta iyo heybadda dowladda ay yeelan karto waxaana aaminsanahay in beesha caalamka meesha looga maarmay inay arrimihii sidii berigii dhihi jireen ee inta ma jirtay andhakeenoya imbagaata aan tagnayo indhakeena aan baxnay sodor aan tagnayo sheekaas waa xiranta maxamed mukhtaar waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay xildhibaan ibi maxay tahay adiga aragtidaada ku aadan kaalinta beesha caalamka ee doorashooyinka soomaaliya runtii aan isla fiirina meesha ay kasoo bilaabatay madaxweyne farmaajo waxaa la doortay bishii febraayo ee laba kun iyo toddobiyo tobankii shirkiisii ugu horreeyay caalamiga uu ka qayb galay wuxuu ahaa shirkii london may koob iyo tobankeed uu kasoo qayb galay ee asaga iyo waxaa isla jeergaraynayay ee ra-iisul wasaaraha markaas joogta teresa may aa isla jeergaraynayay waxaa la sameeyey waxa la yidhahdo somali partnership forum oo ahayd macnaha midda hadda uu tilmaamo ah inay soomaaliya ee macnaha iskaashi madasha iskaashiga soomaaliya iyo bulshada caalamka ah afartii sano ku xigtay marka mar walba waxaa dhacaya shirarkaas wax lagu qaban jiray macnaha waa la qaban jiray waxaa jeer ka noqon jiray macnaha madaxweynaha ama prime ministerka waxyaabaha soomaaliya ee bulshada caalamka kaga warbixin jirta waxaa ka mid ah doorashooyinka meeshaanay noo marayaan halkaanaan rabnaa waxaas nagu kaalmeeya kan sameeya annagaa gogashaas fidinay afar sano isku xigto ayaan sanad walba si joogta ah waxaan bulshada caalamka warbixin kaga siinaynay kaalmo ku weydiisanayna arrimaheena doorashadaha markii hadda marka ay ay afartii sana ay dhamaatay ee nala arkay inaan doorasho qabanayn ee caalamka ina weydiinayna wareer intee wax u wadiin waa caroonay madaxweynaha waa xanaaqay wuxuu yidhi my african urare african solution for african problem aan geena congo haddana geey congo haddana waxaa lasoo yidhi may ma shaqaynayso ee ku laabo soomaaliya macnaha doorashadii ku laabo marka bulshada caalamka annagaa ka dalbanay inay gogasheena soo galaan annagaa ka dalbanay inay nala shaqeeyaan annagaa ka dalbanay inay faraha nala geliyaan haddaan waxaan leenahay maxaa arrimeena ka rabtiin wareer adaaba afar sano ka shaqeyna wax kale aadan qabanayn markii kii caalamkaas soo xirna haddana adaa afrika ula cararay soo marka horta isma qabanayso macnaha wax adiga aad google meel kala geysid inaa maanta alla yaabto cajiib ay ugu noqoto hadda iyo dan bulshada caalamka shirkeedii ugu dambeeyey ee may ka dhacay g sevenka ee london ka dhacay waxaa lagu soo saaray erey waxaa ku jira waxaan la yaabanahay in baarlamaanka iyo farmaajo ay isugu kordhiyaan muddo laba sano ayaan la yaabanahay dhe sababtoo de waxaa ku sheekeynays maaha marka adiga gogashii aad adiga kaga warbixinaysay maanta inaad tiraahda maxay cajiib u tahay waa nasiib daro hadda alxaasil waxaan filayaa in dadka soomaaliyeed ay shirkan uu la iclaamay barnaamijka kale aadi doono annagana waxaa naga dhamaan aan dhamaystiri doono haye professor dhubad daa soo koobta doorka beesha caalamka ay ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka ee soomaaliya
beesha caalamka waxay ku leedahay doorka soomaaliya ama doorashooyinka inay saboot gareeyaan beesha caalamku mar kasta waxay u taagan tahay horta markaan beesha caalam ka hadlayna runtii in in la qeexa horta waa muhiim beesha caalamku waa boqol iyo dabcan sagaashan iyo saddex dowlad hadda intaan ognahay united nationka qaar baan aqoon noolaynona ka siinin qaar baa cadow nagu ah qaar baa saaxiibna ah marka horta cala alitlaaq haddii beesha caalamka laiska yidhaahdo runtii waa mushkilad annaga noo gaara adduunyada kale kama jirto wax ayada dowlad dowlad saaxiib way la noqon kartaa dowladaha dantu kaga xirantay waa taqaanaa waa waxbaad weydiisan kartaa way ku sabood beesha caalamka kulligeed lacag nama siiso beesha caalamka kulligeed muxuu ahayay noo tababartay ciidamada waa dad aan naqaano waa dowlada gaar oo naqaano wey marka horta waxyaalaha boon anigu yacni fattaqullaha waa sulxu daata baynakum ilaahay ka cabsada oo waxaa dhexdiina yaala wanaajiya ilaahay baa leh innaga soomaalida siyaasiyiinteenna iyo waxaa laga rabaa in arrimaheena gudaha aan xalisano saan hadda u xalisanay waxaad moodaa toddobaatan iyo labada saac ee hadda tagtay eena dhaaftay inay wax badan qabsadaan waa simbal yacni sidaa un baa rabaa in loo shaqeeyo waxaa la rabaa dadka hoggaanku ah dalka inay ka shaqeeyaan iskuwadka ummadda inay ka shaqeeyaan sida dastuurku qaba lama rabo dadkii qaar inay muxuu ahay la dhaho kaas waa xag kaas waa waxa weye waa qarandiid kaa waa qarandubis kaa waa dabadhilif kaa waa sas waxay ka dhigan tahay dadkii aad madaxda aheed aad kala qaybinayso waa wax qaanuunka khilaafsan waxaan u baahannahay yani waxa loo yaqaana political consensus yani siyaasad tawaafuqiya aan u baahanay marka maanta marka way muuqataa arrinta iyada ahayd ugu dambayntii xalku muxuu yahay sidayse dalka uga qabsoomi karaan doorashooyin wada ogol ah si qaab nabadeed xukunka loola kala wareego aan ku horeeyo doctor xasan sheekh cali xalku waa aada u fududiya marka hore waxaa la rabaa in la aqbalo dowladnimada soomaaliya inay dadka soomaaliyeed iska leeyihiin labo waxaa la rabaa in layska ilaaliyo dalkan dhibaatadiisu markay bilaabinayso waxay kasoo bilaabatay doorasho qaldamatay iyo xukun la boobay ka bilaabatay in layska ilaaliyo doorasho qaldamata iyo xukun la boobo haddii kale haddii laysku dayo xukunka in la boobo ama doorashada la qaldo natiijadii tii hore meeshay ku dhamaatay ku dhammaaneen sidaas dhan lama rabo khaladka shalay inaad ku celiso lama rabo dadka marka oo markay dowlad maqlaan ama caqligooda u sheegayo inay rabaan inay muusikada dib usii cayaaraan oo doorashooyinka ay boobaan oo dowladnimada ay boobaan oo dastuurka ay garab maraan dadkaas waxaa la rabaa in gacmaha la qabto wax ma gartaan waa in inta wax garata ay runta u sheegto xaqiiqadna loo yimaado waxaa kaloo kuuso hora waxaa la dhaho markay timaado politics markay timaado ama siyaasad ay timaado iskuulo fara badan iyo sharaxaad fara badan laga bixiyaa laakiin marka u dambaysa waxay noqotaa anarkiya xoogay gaartaa xoog haddii gaartana waa disaster lama rabo siyaasadda soomaaliya in xoog la gaarsiiyo waxaa la rabaa in lagu haayo xayndaabka wadahadalka iyo wada lahaanshaha saas darteed dalkan waa inay ka dhalataa dowladdii la wada lahaay oo dadka soomaaliya ay wada lahaayeen isla markaasna ay dowladdu ay noqoto jihaas u adeega dadka ee ayadu aan dalka iyo dadka aan lahayn warkiyo kooban dalkan waa inay ka dhalataa dowlad ay leeyihiin dadka soomaaliyeed una adeegta una qabata shaqada ay qabato dowladda saxda ah waa maasanta brofesor rabi xalku muxuu yahay adoo soo kooban xalka sida ugu fiican waxaa waa dalkan in loo la aado loona dareero doorasho doorashadaasoo sida la wada sheegay inay doorasho cadaalad ku dhacda ay tahay loo dhan yahay soomaaliyao dhan ay ka wada muuqato sida loogu talagalay inay u dhacdo waxaan aaminsanahay haddaan kulligaanaga aan si midnimo ah soomaalinimaha walaaltinimaha qalbi furan uga wada shaqayno inay doorashadaas mataqaana si fiican ku dhici karto dalkan uu kusoo noqon karo xasilooni aada u fiican waa mahadsantahay wasiir maxamed mukhtaar xalku wuxuu ku jiraa inaan wax ka barano wixii dhacay saddexdii sano ama afartii sano ugu dambeyso ahayd ee doorasho la boobo manaha wixii ka dhacay baydhabo ha noqoto ama galmudug ha noqoto ama meel kale ha noqoto waa la boobay marka waxaan rabnay marka tii federaalkan inaan taasoo kale ku celino waa shaqayn wayse marka inaan siyaasiyiinta aqbalaan nimayahow tan waa la waa la diiday in macnaha laisboobee si cadaalad aan ka wada shaqayno si sinaan aan ka wada shaqayno si aanay macnaha nooga qaldamin qaranimadii soomaaliyeed isku dumin marka rajadii ahayd fantasigii ahayd macnaha waa ku celinaynaa macnaha modelkii aan ka soo baranay dowlad goboleedyada wixii ka dhacay oo doorasho la boobaa ayaa mid qaran ka dhigayna waa shaqayn la'da soo marka horta in la aqbalo in macnaha la sameeyo waa midda koowaad midda labaad waxaa muhiim ah in prime ministerka iyo golaha wasiirada doorkooda siyaasiga ay qaataan ay ka soo baxaan martinimadan ay ku yihiin siyaasadda ay ka yihiin ayaga ay noqdaan cidda mas-uuliyadda iskale taariikhdan ay u gasho in ay doorasho ay soomaaliya ka qabteen oo doorasho nabad ah ay ka qabteen oo ay soomaaliya ka badbaadiyeen qaran dume aad baa mahadsan tahay brofesor lubaday xalka sibeli wax saa weyn ma aha waxaa weeye doorasho la gala weeyo dalkan wuxuu bahay isbedel waxaa laga diriiray oo hadda xabado badan laga riday isbedel doon baa lahaa waxaa la rabay in doorasho la galo doorashadii xabadaha loo riday doorashadii in badan sideed bilood laiska daba meermeeraysanayay waa in ayadii la aado markaas waa in midooda musharaxiinta maamul goboleedka puntland kan jubbaland central governmentiga kulligeen shacabka waa inaan u jeesano in doorasho la aado dadban doorasho ma dhihi karno doorasho waxaa la dhahaa wixii doorasho dadweyne iyo axsaab qaran ku tartamaana tii corruptionka ahayd ee lacagaha badan joogtay bal si aan oga rajeyno bal hadday keeni karto afarta sana soo socota inay wax abuuri karto wanaagsan oo waxaan dhaama bal in tii haddana lagu laabto taa way xalka kaliya intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda soomaaliyeed brofesor cabdiraxmaan xaaji aadan ibbi oo ka tirsan golaha shacabka wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aada buu mahadsanyahy xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington